kalluumaysatada oo kala helayay guddiyaha gumeelida federaalka soomaaliya oo kulan duceedyo kala duwan la qaatay madaxda ka qaybgelaysa shirka ka socda magaalada nairobi gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi kenya iyo sidoo kale kan jabuuti guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqon muqdisho iyo safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya oo kulan ku wada qaatay xarunta safaaradda ku leedahay muqdisho shirkadda arrimo aviation surfaces ayaa sahashay in diyaaradda xamuulka kenya airways qaybteeda kaargowga ay si rasmi ah kaga shaqo bilowda soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor iyo goob kasta
war kale subax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalaatanka bisha februari laba kun iyo afar iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooroonaa warkaygaas wax markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowbo golaha cusub ee wasiirada puntland ayaa xalay saqbarkii lagu dhawaaqay waxaana sidoo kale xil helay mid kamida musharaxiintii u tartamayey ama la tartamayay siciid cabdilaahi deni golaha wasiirada ee dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa kasoo muuqday siyaasiyiin saaxadda siyaasadda ku cusub iyo sidoo kale kuwo saaxadda siyaasadda siyaabooyin kala duwan kaga soo muuqdayba waxaa warbaahinta waxa ay yihiin wasiiradani kow iyo labaatan wasiir oo iyagu ku yimid digreeto lagu magacaabay wasiirada cusub waxaana warbaahinta u akhriyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada puntland jaamac dabaraani heliiskana kuma aysan jiraan wasiir ku-xogeenno iyo sidoo kale wasiiro dowlad wasiiru dowlayaal afhayeenka madaxtooyada puntland jaamac dabaraani ayaana warbaahinta ka hor akhriyay
bismillahi raxmaani raxiim maanta oo caawa ay taariikhdu tahay sideed labaatanka bisha febraayo laba kun labaatan iyo afar waxaan idinla wadaagaynaa golaha xukuumadda ee dowladda puntland ee uu magacaabay madaxweyne siciid cabdulaahi deni golaha wasiiradu waxa ay kala yihiin kow wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maxamed cabdiwahaab axmed labo wasaaradda amniga iyo d d r ta ibraahim cartan ismaaciil xaaji bakiin saddex wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka cabdi faarax juxa wasaaradda maaliyadda maxamed faarax maxamuud shan wasaaradda qorshaynta daa-uud maxamed cumar lix wasaaradda waxbarashada fu'aad abshir axmed adeer toddoba wasaaradda caafimaadka siciid jaamac cali qoorsheel sideed wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka faarax cawad jaamac sagaal wasaaradda dekedaha shaakir maxamed guuleed toban wasaaradda duulista hawada cabdulaahi bilan nuur koob iyo toban wasaaradda haweenka maryan axmed cali labiyo toban wasaaradda warfaafinta maxamuud caydi dir saddex iyo toban wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha axmed shire siciid afar iyo toban wasaaradda xanaanada xoolaha cumar cabdi samed yuusuf dhuux shan iyo toban wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maxamed cabdiraxmaan maxamed faroole lix iyo toban wasaaradda kalluumaysiga cabdirasaaq cabdulaahi xagaa toddobiyo toban wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdiraxmaan axmed cabdulle sideed iyo toban wasaaradda macdanta iyo biyaha liibaan muuse cismaan sagaal iyo toban wasaaradda gargaarka ubax cabdirashiid maxamed xirsi labaatan wasaaradda beeraha maxamed cabdiqaadir saalax koob iyo labaatan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hodan siciid xasan golaha wasiirada ee caawa la magacaabay waa intaas aad iyo aad ba mahadsantihiin waan u mahad celinayna warbaahinta iyo guud ahaan bulshada puntland iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed aad
jaamac dabaraani ayuu kaasi ahaa markanse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka qaybgalaya meertada lixaad oo loo ka dhacaya wadanka kenya ayaa waxa uu kulmo duceedyo kala duwan la qaadanaya madaxda shirarkaasi ka qaybgalaysa madaxweynaha wadankaasi kenya ninka lagu magacaabo william ruto ayuu madaxweynuhu kulankaasi la qaatay waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan iskaashiga labada dal dhaqaalaha iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal ee dariska ah ee soomaaliya iyo kenya waxa uu sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud een, la qaatay een, kulan een, madaxweynaha wadankaasi jabuuti ismaaciil cumar geelle waxayna ka wada hadleen iskaashiga arrimaha saameynta ku leh labada dal oo ay ugu horeeyaan arrimaha amniga iyo ilaalinta xasiloonida gobolka dhanka kalena haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale iyo safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya doctor cabdalla bin saalim al naciimi ayaa waxa ay kulan ku wada qaateen xarunta safaaradda ku leedahay magaalada muqdisho waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira horumarinta mashaariicda caasimadda kulankan ayaa ahmiyadiisu ahayd dardargelinta heshiisyadii horey u dhacay ee la xiriira fulinta barnaamijka mataaneynta muqdisho iyo dooxa dib u cusbooneysiinta mashaariicda ay dowladda qatar ugu talagashay dib u dhiska caasimadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa ugu mahad celiyey boqortooyada qatar kaalinta hagar la-aanta ah ee mar walba ka geysato garab istaaga dowladnimada soomaaliya iyo dib u dhiska dalkeena mas-uuliyiintan kulanka ay qaateen ayaana waxa uu ahaa kulan muhiim ah shirkadda arimo aviation services ayaa sahashay in diyaaradda xamuulka kenya airways qeybteeda kaargooga ay si rasmi ah kaga shaqo bilowda soomaaliya
kenya airways kaargo ayaa si rasmi ah kaga shaqo bilowday soomaaliya iyadoona dulimaadadan muhiim ay u yihiin labada dal ee soomaaliya iyo kenya shirkadda ah arrimo aviation sarfays oo ka duuleysa baahida bulshada soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dunida u qabaan dhanka iyo kaargooga ayaa waxay heshiis dhanka kaargooga ah ay la galeen kenya airways kaargo iyadoona noqonaysa shirkadii ugu horeysay ee kaargo ka bilowda soomaaliya waxayna si gaara kaga shaqeyn doontaa wadamada kenya imaaraadka shiinaha iyo dalal kale qorshaha shirkadda ayaa ah in isbuucii afar maalin ay shaqayso balse bilahaas oo aadan ay si joogtaa u shaqayn doonto ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda arrimo aviation services kenadiid cabdulaahi cali wuxuuna sheegay in heshiiskan ay la galeen kenya airways cargo oo muhiim u yahay labada dal
kenya airways iyadoo tixgelinaysa baahida ka jirta iyo baahida loo qabo in kaargo maalida ku nool dalka soomaaliya gaar ahaan daafihiisa caalamka iyadoo la rabo in arrintaas looga xog leeyahay ayaa waxaa la sameeyey ayaan u garanay in aan kenya airways heshiis la soo galno waxaana rajaynaa inay noqoto shirkaddii ugu wanaagsaneed ugula soo horraysay ee soomaaliya kaargo ka bilowdo waxayna noqon doontaa oo ay si toosa ula shaqayn doontaa ama ka shaqayn doontaa waddamada kale ah kenya imaaraadka iyo jina iyo waxay kale si gaara iyadana oga shaqayn doontaa dubay sidoo kale waxay kaargoogaas macno u yeeli doontaa labada dal walaalaha ama saaxiibada ah sidoo kale waxay iyadana macno weyn u samayn doontaa dadka baahiyaha qaba ee dhinaca kaargooga maadaama aysan jirin shirkad tan ka horraysay ee kenya airways kaargo ah ee ka horraysay islamarkaasna keenta kaargo dalka soomaaliya dhankiisa maamulaha alaabaha xamuulka gaarka ah ee kenya airways albashiir ismaaciil hilow ayaa isaguna sheegay inay ku faraxsan yihiin heshiiskan ay la galeen shirkadda arimo aviation surface wuxuuna sheegay inuu yahay dulimaadkan midkii ugu horeeyey Uh, we are delighted today. It's a momentous occasion. Uh, this is the first flight from uh, Nairobi to Mogadishu, our inaugural flight uh, that shows that there's uh, a lot of opportunities and potential uh, between the two countries. This is just a, f- a- a first one. We'll have, you know, uh, one weekly flights uh, between the two stations. Uh, already we have an existing service between Sharjah and Mogadishu. Uh, see, so this just marks an expansion of our network. Uh, we'll have several of such flights between our stations and explore the opportunities uh, that are there between our nations.
ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada cabdikariin cabdo xeedar iyo safiirka xogeenka safaaradda kenya ee muqdisho master jamlek gijaru iyagoona sidoo kale bogaadiyey heshiiskan ay wada gaareen dhinacyada iyo sidoo kale dhanka gaargooga dhammaystirmay february shan iyo tobankeedii kaargoogii soo soo bilowday basenjarkii maanta oo siddeed iyo labaatan bishu tahayna kaargoogii ku soo xejisay ayadoo awl kaargooga hore u furaa laakiin si officialiya ayay maanta u furtay sidaa dhabarkay uga jeedaan diyaaraddan weyn oo kaargoog ah oo keliya qaada xamuulka oo waddamo badan tagta ayaa maaragtay ay ku soo bilaabeen maantay waxaan rajaynayaa ganacsato badan oo xoogaha awal limitationkoodu yaraa inay maanta heleen capacity weyn oo kaargooga u qaada the Kenya Embassy and the people of Kenya. We are very glad for this uh, maiden cargo plane from uh, Kenya. I'm, going, I'm sure it's going to open a lot of trade between our people of Kenya and uh, our great people, our brothers from Somalia. Thank you very much.
cabdisalaan jolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaan warkiisi waxaa saaka kala socoteen raadiyaha dalsan waa nageynta ammaan alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel